جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa sabti taariikhda hijriga waa sagaalka bisha dulxija sanadka waa kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo in ka badan hal milyan iyo bar xujeey ah oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta istaagsan banka carafo oo ah rugniga ugu weyn ee xajka kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista murtadiinta ee lagu qabtay weerarkii cagmarinta ahaa ee degmada ceeldheer dowladda kuuba ayaa beenisay war ka soo baxay taliska ciidanka kufaarta maraykanka ee africom kaas oo ahaa in maraykanka uusan duqeyn ku dirin dhaqaatiirtii kuuba u dhashay oo iyagoo maxaabiista gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga alla ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa magaalooyinka ceelbuur buqoqable iyo jamaame maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey xoogsatada iyo muruqmaalka ku dhaqan deegaanka buurdhuxun leh ee wilaayadaas ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinaya bilicda degmada galhareere ee wilaayada galgaduud ayaa laga dareemayaa gudaha degmadaas tiro dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shilal gaari oo ka kala dhacay waqooyiga dalka soomaaliya iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan hal milyan iyo bar xujeey ah oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta istaagsan banka carafo oo ah rugniga ugu weyn ee xajka maxamuud sheekh axmed towshow ayaan arrimahaasi ka wareysanay maxamuud لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك jasaaka allahu khayran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin sibtiya taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri waa maalin aada u fadli badan xujiyada sanadkan gudanaysa waajibaadka xajka oo tiradu ay kor dhaafaysa ilaa iyo in ka badan hal milyan iyo bar xujiy ah ayaa waxay maanta gudanayaan rugniga ugu weyn ee xajka kaasi oo ah istaaga banka carafa iyadoona xujiyada maantu idin ay taagnaan doonaan banka carafa oo rugnigaasi weyn ayay guda doonaan muslimiinta kale ayaa innagu aan ka mid nahay ee ku dhaqan daafaha caalamka ee aysan u suuragelin in sanadkan ay gutaan waajibaadka xajka iyaguna maanta waa ay sumayihiin iyadoona soonkaasi u yahay soon aada u fadli badan nebiga salalla alay slam wuxuu inoogu sheegay in soonka yowmucarafa qofkii sooma loogu dembi dhaafayo laba sano dembigii ka dhacay oo ah sanad tagay iyo sanad soo socda iyadoona maalinta berita ay tahay tobanka bisha dulxija oo maalin axad ah ay noqonayso maalinta koowaad ee ciidul adxa al mubaarak oo guud ah muslimiinta caalamku ay u dabaaldegayaan iyadoona maalinta berita xujiyadu ay gudan doonaan acmaasha ugu badan ee xajka wilaayaadka islaamiga ayaa si toos ah maalmii u dambeeyay looga dareemayay diyaargarowga ku aadan munaasabadda ciidul adxa iyadoona sidoo kale muslimiinta caalamkuna ay si weyn ugu diyaargarowayaan munaasabadda ciidda oo maalinta berita inoo bilaabanayso waxaan allah subxana watacaala weydiisanaynaa in xujiyadaas oo xajkooda ka aqbalo inaguna soonkeena maanta oo naga aqbala maalmaha ciidana allah subxana watacaala inoogu dhammeeyo amni iyo barwaaqo wajihaadukum mubaarak لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista murtadiinta ee lagu qabtay weerarkii cagmarinta ahaa ee degmada ceeldheer nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya janaalka wararka ka tahay beele khabaariya ayaa nashriyey muuqaal shan daqiiqa ka kooban kaasoo ku saabsan maxaabiistii lagu soo qabtay macrakadii maleeshiyaadka murtadiinta lagu gumaaday ee maalmo ka hor ka dhacday magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud cabdinaasir amiin ibraahim oo tababar ku soo qaatay dalka masar kana mid ahaa maxaabiistii macrakada ceeldheer lagu soo qabtay islamarkaana muddo afar sannaha qayb ka ahaa maleeshiyaadka gaalada dalkeena duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday garab ay gaashaan u ah ayaa tilmaamaya waxa uu kala kulmay macarikadaas misna baaq u diray murtad gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa magacayga waxaa la yidhaha cabdinaasir aamiin ibraahim gobolka baayaan ka soo jeedaa waxaan ciidan ahay afar sano waxaan ku soo tababartay dalka masar afar biloodaan tababar ku soo jiray oo koors waa imaanay muqdishoaan imaanay xernina aan imaanay xernina aan qori la igu sii waxaana la dhahay shabaabaa la dagaalaysiin mujaahidiintaa la dagaalamaysiin taliya horinkeyga waxaa la yidhaha cajumac taliyaha guutuda waxaa la dhahaa axmed dhegweyn taliyaha kale gaashaanlaha kusoo xiga axmed dabeelaa la dhahaa ciidan badana ahaynay ma-uisley iyo annaga iyo gorgora aan haynay urur sideedaadaan ahay dagaalkii shalayaan la iga soo qabtay eeldheeraan la iga soo qabtay qorigeyga waa igala carareen anoo oo dhar shicib leh wata oo surwaal iyo buumo wataa la isoo qabtay iyo fanaanad markaasin sheeg maxamuud waxaan baaq ugu diri lahaa inay isku soo qaldinba ciidankan oo mujaahidiinta intaasaan baaq u diraa inay ilmahaagana turkiya kuu joogaan waxbarasho aa geysid adigana anaga oo daanoon soo dir taas waxa oo suurtooya maanaan dhihi laha ani cabdinaasir buule ciise oo asna ka mid ahaa maleeshiyaadkii nolosha lagu soo qabtay ayaa sheegay inuu ka mid ahaa koox ceeldheer loogu soo diray inay xerooyinka murtadiinta dibudhis ku sameeyaan islamarkaana ay u qodaan dhufiisyo ka waaweyn kuwii markaasi ay ku jiraan cabsi ay ka qabaanna awgeed weerar dhanka mujaahidiinta uga yimaada isagoo fariin u diray waalidiinta wiilasha maalin walba lagu xasuuqo furimaha dagaalka anoo magacaygu yahay cabdinaasir buulla ciise maxamuud ku dhashay gobolka gedo ka tirsan ururka dhismada tababar ku soo qaatay xerada nanaca muddo saddex bilooda kadib waxaan imaanay oo howlgalka u horreeyey degmada ceeldheer gobolka galgaduud ciidankii meesha ugu imaano layidhi xero usoo dhisa ciidankii asagahaa wuxuu ahaa si la iishay culanka gorgor buu ahaa ururka labaad ciidankii asaga waxba kama harin xeradoodii aan dhisnayna waa la burburiyey ciidankiina waxba kama harin hubkiiyo baabuurtuna waa kuwa meesha gadaashyada yaal marka hadda kadib waxaan leeyahay kuwa soo socda oo laleeyahay ciidan baa meel loo wadaa oo meel qabsanaya waxaas aa la iska dhaafo shacabka soomaaliya waxaan u sheegaya hooyooyinka dhalay wiilashan la baabi'inayo afar labaatan saac oo lasoo qaldaayo inay cidahooda u kala dirsadaan oo u yeertaan guryahooda geeyaan waa markay ciidamadaana soo galaan oo dhaantooda la arka nin walba dabkaa ka tagaayo nin qoriga tuuray waxaa la noqonayaa nin iska saso madaxa laisku qaraacayay san haddaan u celleerka markii ugu horreyso hadda arkay celleer bay ahayd dee kuwii ku xigana waxay ahayd caws weyne iyo galcad iyo caad meesha la yidhahda waana arkaysa ciidamada si loogu laayay oo sida hubkoodina loo qaatay tii afraad wey midda hadda aniga igu qabsatay marka waxaan leeyahay hadda kadib wax bal wax howlgal ay wax loo soo sheego waa meel baadaysa qof la dhaho yaa la qaldin annagaa nala soo qalday oo nala siray oo been naloo sheegay marka waxaas ka waan tooba hadda kadib hadduu ala yidhahda soomaali baan nahay meel baa difaacaysa aniga ciidan soomaaliyeed baan wax ku haya mahan ciidan soomaaliyeed ciyaal yaryar oo ka shaqeeya waxaa weye daroogadooda iyo qaadkooda iyo waxooda maskax kale aan lahayn khibrad kale aan lahayn marka waxaan leeyahay guryiinna iska jooga xasan ayuuna ku qaraaban hadda kadib xasan asagoo fillow ku jira diyaarad buu saray afar labaatan saac isaga iyo ciyaalkiisa waxaa baaba'aya si xun loo qabanaya waa adinka oo haddana si xun loo soo marka leeyahay howlgal baa jira soo baxa iska soo daba ordaya hadhowna inta meel ladijiya looga kala tagayo oo qof erbad hataa dhigjoojina ma lahayn meesha hadda aniga aan joogay axbad karina toona waa wax saas ah marka laga waantoobo hadda kadib laga arrintaas la iska dhaaf haddii ciidamada damiir leeyin baan u sheegaya dadka inta hadda macnaha nool oo leeyahay waxbaa lasoo wadaa maahan markii ugu horreysay ee maxaabiis noolnool lagu soo bandhigo macarika mujaahidiintu ay la galeen cadowga ee waxay soo taxneed tan iyo minaal cadde janaa'i cabdalla ceel la helay caad coosweyne misegawaay iyo macaarig kale oo halkan aan lagu soo koobi karin intuu socdo dagaalka cadowga duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday dalkeena iyo diinteenna sidan unbaa maxaabiis noolnool loo soo qaban doonaa insha allah mahadsanid abuushayba dowladda kuuba ayaa beenisay war ka soo baxay taliska ciidanka kufaarta maraykanka ee africom kaasoo ahaa in maraykanka uu sanduqeyn ku dilin dhakhaatiirtii kuuba u dhashay oo iyaga oo maxaabiista gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya dowladda kuuba ayaa beenisay war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africom kaas ay ku dafireen inay dileen laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba kuwaasi oo diyaaradaha maraykanka ay ku duqeeyeen magaalada jilib toddoba tobankii bishii febraayo ee sanadkan laba kun afar labaatan wasiirka arrimaha dibadda ee kuuba ayaa sheegay inay waxba kama jiraan tahay warka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africom wuxuu wasiirkan intaa ku daray in warka uu maraykanka ku beeniyey in isaga uu fuliyey duqayntaasi uusan waxba kusoo kordhin baaritaanadii iyo xaqiiqadii ay sugayeen maxaabiistii kuubaanka ee lagu dilay duqayntii ka dhacday degmada jirib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ahaa dhakhaatiir ka shaqaynayay gudaha kenya oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta kusoo dhigeen sannada ka hor iyadoona noloshada lagu soo afjaray duqayn uu maraykanka ku geystay toddoba tobankii bishii febraayo ee sanadkan taliska maraykanka africom ayaa sheegay dhowaan in aysan jirin wararka sheegaya in iyagoo ay ka dambeeyeen duqayntaasi mahadsanid xaarif dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa burundi ee degmada balcad oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay shabeellaha dhexe dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka laisku adeegsanayay laga maqlayay deegaano ka fog degmada balcad diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa magaalooyinka ceelbuur buqo qable iyo jamaame aan ku hormarna degmada ceelbuur waxaa warbixintan inooga diyaariyey marwaan maxamed
iyadoo maalinka beri ay tahay maalinka koowaad ee ciidul adaxl mubaaraka ayaa diyaargarowga ku aadan ciidda waxaa si aad ah looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka mid ah magaalooyinka ay ka socdaan diyaargarowga ku aadan munaasabadda ciidul adxa iyadoona bulshada qeybaheeda kala duwan ay isku diyaarinayaan soo dhoweynta maalinkaasi barakaysan ee ka mid ah maalmaha ciidda ah ee uu allah u jeedeeyey muslimiinta meheradaha ganacsiga qaybahooda kala duwan ayaa laga dareemayaa mashquul ballaaran maadaama ay saacado qura ka harsan yihiin munaasabadda ciidul adxa wuxuuna sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada wadaa diyaargarow dhan walba ah oo ku aadan munaasabadaasi mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaanu la dhex marnay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada kuwaasi oo ka warbixiyay diyaargarowgooda ku aadan ciidda ciidda waa camal si wanaagsan maasha allah ciidda waa weye maadaama si fiican loo nadaamihaa xagga ciidda ee berberiqa iyo nalka iyo maaragtay sawirrada dhan waa ku socdaan bajaadka waa shaqayhaa maaragtay qashinkii wax dhaa waa laga dhame shaqadu aad iyo aadayna u kala socotaa ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilah gaaladana ilaahay ha jibiyo iyo awaanka la socda anuu iddii waa u diyaargaroobay insha allah waa haddana waa iddiyan magay waxaa la dhahaa nicabnaali aa dhahaa war iidiniyo iidan iidi hore waad ka shidan tahaniyo ciyaalka xitaa nacnaca loo qeyboyo caawa ciidi masale anuga anuga u diyaargaroobay boqolkiiba boqol aan u diyaargaroobay dadka diyaargalowga boqolkiiba boqol waa magaaladaadii waxaa lagu xidhay biriq biriq iyaa lagu xidhaaday
bismiillah maasha allah maasha allah iid wanaagsan walaali waxaan soo booday qaybta idaacadda halka maalmahan iid wanaagsan si fiican baa jawiga u sacnaay si fiican loo barwaaqaysnaay maasha allah iid wanaagsan nimcooyin badan baa jiray maanta waan nimcaysannahay maalmahan diyaargarowga iidaan ku jirnaa maalmahan hawsha waa iid mashquulka lagu jiraa marka iid wanaagsan aad baa loo shaqayay maalmahan aad baa loo mashquulsanaay marka iid wanaagsan waa la barwaaqaysan yahay shaqada halqaanka maasha allah waayo maalmahan dhan isbuucan oo dhan diyaargarowga hir iyo habeen sida loo shaqayaha siya la jirta aad baa loo soo dhoweynayaa marka iid wanaagsan munaasabadda ciidul adxa ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijri ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay ka hortageen gulufkii murti xasan sheikhu uu ku soo qaaday deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduud ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaana allah mahadi ah in mujaahidiintu ay burburiyeen dhowr saldhig oo maleeshiyaadka shareecala dirirka ah ay ka samaysteen qaybo ka mid ah wilaayada kuwaasoo ugu dambeeyey weerarkii ballaarnaa ay mujaahidiintu ku soo afjareen saldhigyadii murtadiinta ee degmada ceeldheer mahadsanid marwan degmada buqa qablana warbixin ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidda waxaa inoo faahfaahinaya suheyb cabdullah
sawaxanka aad maqlaysaan waa mashquul ballaaran oo ka jira suuqa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan magaaladaas oo si weyn ay kaga socoto diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa mubaarak mashquulka ugu badan waxa uu ka jiraa goobaha ganacsi ee lagu iibiyo dharka carwooyinka noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale suuqa xoolaha ee degmadaasi bulshada ku dhaqan degmada buqa qable oo la hadlay idaacadda islaamiga alandalus ayaa xusay inay ciiddan si weyn ugu diyaargaroobeen islamarkaana maalmaha ciidda ay rajeynayaan inay soo bandhigaan fantasiyo kala duwan oo loogu dabaaldegayo munaasabadani si fiican si fiican aad ay wanaagsan tahay dadka caawa reereen waa waa si fiican ganacsi u socdaa iid wanaagsan waa insha allah indhaheed cawd maxuma maasha allah maasha allah waa cawd si fiican u haminayna ardayn hami weyn aan leenahay dii hore ciidan ayaa ka wanaagsan maasha allah diyaar galowd aad aad ayaa laga dareemayaa maaragtay magaalada markaas waa iska nicmaysanahay magaalada wax badan ayaa lagu soo kordhiyey magaalada wax lagu soo kordhiyey xaafadaha oo la kala gooyey xasan barsane imaam shaafici xasan cani geel cumar bin qadaab oo la kala gooyey xaafadaha aad iyo aad ayaa u diyaar garoobnay ciidan aad iyo aad ayaa loo diyaar garoobay magaalada waa la kala qayb afar xaafadood isu dhici rabta markii aaday u sarraysaa waxaa malaysaa maalmihii hore inay ka qurax badan tahay ciidii hore ay ka sarraysa badweynaha laga imaada waxaa laga imaada xamar baldi baadiyo meel baa laisku imaada magaalada aaday u shidan tahay waan la soo dhaweynaa maasha allah maasha allah si aan caadi ahayna loogu diyaar garoobay waa la magaalada dhan waa kala kacsan tahay hiddaha dhaqanku nooc kastoy tahay cayaarihii wixii oo dhan dadku waa tookahayaan cayaarihii ciidda hataa lagu dhex juraaba diyaargarow ciidda waa maasha allah saa ujeedidbo si qurux badan in loo diyaargaroobay magaaladii maasha allah nuurkeeda uu baxaayo waxaan ku leeyahay dukaamankii shaqada maasha allah si waafiya u kala socotaa maasha allah nimcaan haysannaa nabadaan haysannaa amnigaan haysannaa ilaahay waa noo nimceeyey waad ujeeddaa wax weliba waxay hoos yimaadaan nabad markii la haysto sideedaba baraara haddaa maqashid waa nabad haddii nabad ay jiri lahayn shaqana ma jiri lahayn marka alxamdulilaah nimco weynaan haysannaa ilaahay ha noo siyaadiyo inta aan haysanina waxaan leeyahay ilaahay ha siiyo waxaan joogaa harkaanka yani maanta maasha allah dharka yani tulmadiisu ay kala socotaa khamiisyada sulwaayada shaararka wax walba maasha allah maasha allah yani waa dina maadaama ciidciida ay tahay farxaddeena maanta lama soo koobi karo ciid yani maanta ciid weyn ay tahay alxamdulilaah yani waxaan leeyahay walaalaheeda dad kale naga maqan yani farxad iyo murugo aa isku darsanay maadaama yani walaalaheen oo falastiin ay ciid la'dahay oo yani oo yuhuudda ay gumaysanayso anigana alxamdulilah maanta yani dharka wax walba waa kala wadnaa feerada wax walba yani ayuu nooc dharka fashionka yani maasha allah harqaanka hataa dhar hadda waa dhammaynay alxamdulilah hataa wax hataa ma qaban karno dharka ayaa naga kala badan maasha allah hadda yani sidaan hadda waxaan hayaa feero feero waxaan feereynayaa shaarka ragga diyaargarowgan si weyn waaye magaalada waa la camire waxaa lagu soo kordhiyey sida nalalkii iyo raayadihii iyo maxaafadooyinka oo dib loo cusboonaysiiyey saacado kooban ayaa naga xigta munaasabadda ciidul adxa iyadoo si weyn ay ugu dabaaldegi doonaan muslimiinta ku nool caalamka si gaar ahna soo dhoweynta munaasabadani looga diyaargaroobay deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka mahadsaned suhayb dhanka degmada jamaamana warbixintaa la mid ah oo ku aadan diyaargarowga ciidda waxaa inoo diyaariyey bashiir muxiidiin aboayman ede mubaaraka shaangereya boohajereena saarebeya ede mubaaraka shaangereya ciidul adxal mubaarak waa mid ka mid ah madaahirta farxadeed ee allah uu ku manaysay ummadda muslimka ah waa maalmo damaashaad lana muujiyo shacayrta islaamka iyo haybadda ay leedahay ummaddani iyadoo saacado qura ay ka harsan tahay munaasabaddaasi weyn waxaa bulshada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku jiraan diyaargarow heer sare ah waxaana isbeddel dhan kasta laga dareemaya degmooyinka wilaayadan halkani waa degmada jamaame ee wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose waxay ku jirtaa magaaladu maalmo ka duwan maalmihii hore u soo maray waa maalmo ay bulshada reer jamaame iyo wilaayadooda isku diyaarinayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen munaasabadda maalmaha ciidda marka aad socdaal ku soo marto gudaha magaalada waxaad arkaysaa isbeddel ku yimid jamaame waxaa goob kasta oo aad marto kaasoo horbaxaya raayada tawxiidka oo caddaan iyo madow isugu jira iyo shacaaraad ku saabsan munaasabadda ciidul adxaa goobaha ganacsiga waa kuwa aad u mashquul badan waxaa socda ololo nadaafadeed oo magaalada lagu qurxinayo waxaan ku dhihi lahaa maanta ciidda daraad waa ay ka daran tahay tanaa zaa'idaba oo ciidul carafa ciidul cudxiya maanta dareenkeen waxaa u malaysaaba meel kale inaan joogno saaxibo markaan runta kuu sheego waa kala kacsantahay magaalada maanta isbeddelkeeda wax la qiyaasi kara ma aha mid ka mid a goobaha sida aadka ii soo jiitay ee aan lugta soo mariyey waa musallaha weyn الشهيد عبد الرحمن حذيفة تقبله الله waxaa loo diyaarinayaa inuu martigeliyo oo ay ku tukadaan kumanaan ka mid ah muslimiinta ku nool jamaama iyo deegaanada hoos yimaada waxaan goobta kula kulmay guddiga loo xil saaray qurxinta musallaha oo ku jira shaqooyinkoodii ugu dambeeyey si saacadaha soo socda loogu ogo labada ragcadood ee salaada ciidda looguna soo bandhigo fantasiyo iyo damaashaad kala duwan musallaha ayaa ku yaalla dhinaca waqooyi ee jamaame waa goob aad u qurux badan oo waxaa dhinaca galbeed ka saaran webiga jubba iyo geedo qumba ah iyadoo dhanka bari uu ka saaran yahay laamiga magaalada soo gala tanii soo ifbixii islaamka waxay dadka muslimiinta caan ku ahaayeen inay soo bandhigaan muuqaalo cajiib ah oo ku saabsan cisada islaamka iyo quwada muslimiinta sidaa darteedna waxay ciidan bulshada muslimka ee ku nool wilaayada jubbada hoose si gaar ah reer jamaame farxadooda kala qayb qaadanaya libaaxyada tawxiidka iyo fursaanta shareecada cutubyo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin ayaa sameeyey bandhig cajiib ah oo lagu soo dhoweynayo munaasabadda ciidda kuwaasoo ay u riyaaqeen bulshada magaaladan gurgute kichapo gurgute kichapo uhuru kichapo ruto kichapo ruto kichapo
idaacadda islaamiga ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadka reer jamaame xilli ay ka qayb qaadanayeen bandhiga ballaaran ee ka dhacayay bartamaha magaalada degmada jamaame waxaan leeyahay ciidan oo kaleeta saaan weligeed ma soo marin caawa ee waxaa jira isbedello aad iyo aad u badan waayo magaaladii aad bay u shidan tahay waxaa waaye dadka shucuurtooda lama koobi karo sida loo soo dhoweynayo ciid al adxa maasha allah waa soo dhoweynaynaa anagana wax kasta fiyooraha la xiro maxay ahayd sharaxaadka raayada ka taagan ilaahay kuma darnaadee adduunyo dhana adiga isla qabato meesha horumaraan taagnaa alxamdulilah ilaaha ku mahadsan waa qayb ka mid ah nimcooyinka uu allaha ku galaday ummadda muslimka ah kumana sii jirto marka uu allaha kugu nooleeyo dhul laga harsanayo raayada tawxiidka la iskuna maamulayo shareecada islaamka alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiin ayaa usoo gebagabeeyey xoogsatada iyo muruqmaalka ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed dowladda noo socotay muddo toban cisho ah islamarkaana ay ka faa'iidaysteen in ka badan konton qofood ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool usoo gebagabeeyey muruqmaalatada ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi intii ay socotay dowladda waxay ardaydu ku qaateen duruus kala duwan oo uu ka mid yahay kitaabka tarbiyatul islaam kaas oo ay waxweyn ka faa'iideen gebagabada dowladda waxaa ugu horeyn kelimadan ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka marka baaraka allahu fiikum adduunka bini aadanka tara badani roog laakiin qof walba nasiib miin helna bini aadan ee duniyadan roog inuu muslim nagdo diinta islaamkana may wahe oo qofka muslimka uu sahaysado diinta bes oo xaqe oo marka diinta bes eh oo xaqe ilaahay diintiisa oo marka subxaana wa tacaala diin kale ilaahay aqbalow waana ilaahay laka caabudow islaaman hayna ma jirto marka laakiin markan ilaahay waafajiye subxaana wa tacaala diintitiis xaqe ina diina cinda allahi alislaam wa kaasa may wahe ahludiin eh kaasa may wahe guulaysadi kaasa may wahe ilaahay aqbale subxaana wa tacaala kaasa liibani ugu dambeyn ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa dhankooda ka warramay dowladda loo qabtay iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen iyagoona sidoo kale sameeyey bandhig cilmiyaad cajiib ah bismillaah anoo magacay maxamed aadan yaaquub oo ka sugan gobolka bokool gaar ahaan magaalada buurhunlo beryahan maybaa ka jaranay doori dooridaas gebabgebadii anoo ku hadal fadow insha allahu dooridaasay guud ahaanba maybaa ka qaadanay tumiy afar maalmoodaha ka qaadani maybaa ka qaadanay kitaabka leeraw tarbiyatul islaam kan lamaad yaan ha ka qaadan kitaabkaas oo ku hadlaw ilaa shan iiwad kitaabkaas oo maran ee tumiy afar maalmood gudaajo balaawshi ii leediyey ilaahaynin surtigili taas alxamdulilah ilaahayanka maadyaan awoodayna mahayni mahadlaanka oo u korna meelankakayn ilaahayanka maadyaan awoodayna mahayn weliy islaamka may ku obsadaane dooridii anila ninka lamanag na ninka sadinag yaana ku obsadaan ilaan muuman kheyrma ku dherigo may fafadaane anti tabre antina ninkaninage yaana ku odsadaan ما هو الطهارة؟
hiya rafcu lxadathi wa isaalat najaasa كم أقسام المياه؟
aqsaamu lmiyaahi arbacatun wahiya ماء المطلق ماء المستعمل ماء الذي خالطه طاهر ماء الذي وقعت فيه النجاسة ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قسي بن كلاب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل أين ولد وأين مات وكم كان عمره ولد في مكة ومات في مدينة وعمره ثلاثة وستون سنة ما هو الصوم صوم الجن الإمساك أفيست وعن جميع المفطرات وهيابها دافرون تلك أفيست من طلوع الفجر فجر كدرشيس لك بالله إلى غروب الشمس يريد دوشة ما نية نيل لقاو يذكر شك شروط وجوب الصوم صومك وجوب تشريع شك شروط وجوب الصوم صومك وجوب تشريع شيء خمسة شهور وهي ما يبوها الإسلام إسلام من الفجر العقل عقلمت لهذا الفجر dowladan loo qabtay muruq maalatada ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ayaa kusoo aadaysaa xilli dhowaan wilaayadu sidan oo kale dowro sharci ah usoo gebagabaysay haweenka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada rabdhuure mahadsanid cabdi qani ololo nadaafadeed oo dib loogu soo celinaya bilicda degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa laga sameeyey gudaha degmadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya guddiga ganacsatada magaalada galhareeri ayaa waxa uu ololo nadaafadeed uu ka wadaa waddooyinka waaweyn ee magaalada taas oo dib loogu soo celinayo bilicda degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud ololahan ayaa ah mid si iskooda ay isu xilqaameen dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada waxaadna arkaysaa marka aad soo dhex qaadid waddooyinka magaalada holo nadaafadeed oo ka socda dhammaan qeybaha kala duwan ee degmada galhareeri kooxa kooxa ayay isla shaqaynayaan dadka kuwaas oo ku mashquulsan ololaha nadaafadeed idaacadda islaamiga al andalus ayaa wax ka weydiisay qaar ka mid ah ganacsatada oo holo nadaafadeed ku guda jiray shaqo wanaagsanaa ayaa beled ka socota degmada galhareeri shaqadaasoo way nadaafad ololo nadaafadeed aadna u wanaagsan dadkuna ninkii la isxilqaameenoo wasaqda iyo qurunka iyo wax meelaha yaal ay ninkii la yidhahda ayinku dhibsadeen shaqaduna aad ay u wanaagsan tahay qof kastana xaafadeeda iyo wejigeeda iyo gadaasheeda iyo nadiifahee waana ninka la yidhaahdo hawl loo baahnay oo tiyatii ninkii la sugayey saakayna ku soo beegmantay iiduna aaday ninkii la yidhaahdo aa loo suga waana loo diyaargaroobay shaqaduna waa socotaa waxaa laga haayaa howlo nadaafadeeda saaka halkan laga haayaa anuna waa ka shaqaynay nadaafadu waa qayb iimaanka barkiisa ma garat maasha allah maasha allah si aad iyo aad si aad iyo aadaha loogu diyaargaroobay nadaafada saaka ummaddu waa shaqayhe si fiicanay u shaqayhe dukaamanka hortooda ganacsiga hortiisa xaafadihii dhammaan aad iyo aad ayaa saaka loo nadiifiyey looguna diyaargaroobay ciidda loogu diyaargaroobay ololo nadaafadeed ayaa ka socda degmada galhareeri dhammaan magaalada oo dhan gebi ahaanteeday ka socotaa waa dad ayagu isu soo xilqaamay qof walba inay gurigeeda horteeda iyo meel allaale meeshii magaalada dhexdeeda inay ka shaqayso dadku ayaa dhammaan isu wada xilqaam si fiican ayaa loogu diyaargaroobay meel kasta waa la qurxiyey bilaacda magaaladu aad ayay u qurux badan tahay xaafadaha kadaalika maasha allah nadaafad oo aad iyo aad loogu bagayaa ka socota nadaafadda iimaanka barkii waaye maasha allah meesheeda in laga sii wadana waa rajeeya haddii ilaahay meel waliba meel waliba luuq waliba dukaamada magaalada dhexdeeda nadaafadda waa maaragtahay si fiican uga socota olola nadaafadeed si fiican dukaamada hortooda luuqyada dhan meel kasto qashankan ka xaqaynaa nadiifaan ka dhigna dhulkii dhamma insha allah shucuubta muslimiinta ee ku nool magaalada galhareeri ayaa si diiran u soo dhoweeyey ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud
mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntiina tiro dad shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shilal gawaari oo ka kala dhacay waqooyiga dalka soomaaliya iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hor jira gumaysiga xabashida etoobiya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo diyaariyey shilkan oo ahaa shil gaari oo aada u xoogan oo geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka salaama oo ka tirsan gobolka nugaal inta la xaqiijiyay shilkan waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah halka hal qof oo kalena uu ku dhaawacmay shilkan waxaana gaariga shilka galay uu ahaa gaari nooca raaxada ah dhanka kale shil gaari ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hos jira gumaysiga xabashada etoobiya iyadoona uu rogmaday gaari basa oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana si gaar ah u dhacay duleedka deegaanka sheegoosh oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed waxaana ku dhintay ilaa iyo laba qof oo shacab ah halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen shilalkan gawaarida ayaa qayb ka ah shil ka dhacay gudaha dalka kenya isbuucii lasoo dhaafay iyadoona ay soo badanayaan shilalka gawaarida ay geystaa khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saakoo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu